من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يعلمون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii fi suurati alxaj casharkeeni inoogu dambeey waxaan ku soo qaadanay adilada rabbi subxaanahu wa tacaala uuna hordhigay annagana faa'iiday noogu sugnayd ilahnana baraysay diidaynaysayna rabbi subxaanahu wa tacaala saa wax u abuuray isaga waxaan ahay nin la caabudo casharkeenna haddii rabbi subxaanahu wa tacaala yidhahda adilaadkii baa sii socon doona hadday tahay waxa rabbi noo fududeeye nicmaha dusheenna uu ku shubay islamarkaa khalqigiisa ka mid uuna hordhigay hadday tahay annaga nolosheenni iyo geerideenni kadib baa rabbi subxaanahu wa tacaala noo tilmaamay ummad walba qaab wax loogu jideeyey in ay jirtay dooda wixii keenay xaqa ka soo horjeestay baa la yidhi intaa haddii la hordhigay adilahaasaa wax loogu sheegay ku qanci waayeen waxaad un tidhaahdaa ilaah baa og waxaad samaynaysaan taasoo hanjabaad ah ha yeeshee adduunka haddii la murmay aakhira haddii la tago qolo walba wixii ay galabsatay baa la hordhigi doonaa khalqiga waxay ku doodeen iyo waxay ku murmeen iyo waxay isku khilaafeenna ilaah subxaanahu watacaala baa kala saari doona xaqiiqaduna waxay taallaa maalinta qiyaama inkastoo adduunka taallo kitaabka qur-aanka ah qofka haystaa isagu xaqiiqada agtiisa ay taallo adiladii baa dibkay sawma ogid rabbi subxaanahu watacaala samaawaadka iyo dhulalka waxa ku jira isagoo horey nagu abuuray oo khalqigiisa ay kamid yihiin haddana siday yihiin iyo xaalkooga siduu yahay rabbi in uu og yahay waxaasoo dhan ay diinwaa geshay yihiin ilaahna aanay waxba la ahayn haddii saa wax loogu sheegay baa dadka wixii xaqa diiday weli waxaa maare loogala yahay ilaah waxaan ahayn inay baryayaan caabudayaan tuugayaan wax weydiisanayaan waxaas xujo sheegaysaa aanay jirin in iyaga wax la weydiisto ama la caabudo qofka waxaa sameeyana magaciisu daalim yahay adduun iyo aakhirana wax u gargaara uusan helaynin maadaama meel cidla uu ku markaa ku daalay qole waxaa la sheegay rabbi subxaanahu watacaala aayaadkiisa marka lagu dul akriyo diidan aayaadkii lagu dul akriyey kuwii ku dul akrinayeyba sigaya marka matal cajiib ahaa la keenay qolada shirkiga iyo dhibaatada samaynaysa la hordhigay arrimahaasa casharkeenu ka hadli doonaa qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alam tara ma waadan arkaynin qofka lala hadlayo an allaha rabbiga xaqa lagu caabuda sakhara in uu fududeeyey allo lakum idinka uu idin fududeeyey maa waxa fil ardyaal dhexdood ahaaday ayaa alla subxaanahu wa tacaala idin fududeeyey waxaa dhulal dhexdooda ahaaday baa rabbi subxaanahu wa tacaala idin fududey waalfulka sidoo kale wuxuu rabbi idiin sakhiray doonyihii maraakiibtii tajri iyagoo soconaya marka doontii ay soconayso filbaxri badda gudaheeda biamrihi kuna socota allah subxaanahu wa tacaala amarkiisiina ku socota sidaasoo kale wayumsiku alla waa haya asamaaa samadii buu hayaa muxuuna ka hayaa an taqaca inay dhacdo ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka hayaa cala alardi dhulka dushiisa ay ku dhacdo ilaa biidnihi idankiisa inay kusoo dhacdo mooyaane in allaha rabbiga xaqa lagu caabudaa la ra-uufun alla turid badan raxiimun addoommadiisa u naxariista wy waxaa rabbi subxaanahu watacaala noo tilmaamayaa khalqigii gaar ahaan basharkii baa rabbi subxaanahu watacaala ku leeyahay waxaa laydiin fududeeyey waxa dhulka gudihiisa ahaaday nacam waxaa dhulka gudihiisa ahaaday daraaddaa baa rabbi subxaanahu watacaala u sakhiray waxa ka faa'iidaysanaya waa adigii bani aadamka ahaa dhammaan siday u dhan yihiin waxaa dhulkii dhexdiisa yaalla aday faa'iido ku yihiin adaagsanaya suuratu ljaatiya rabbi subxaanahu watacaala ku leeyahay wasakhara lakum maa fi samaawaati wama fi lardi jamiica minhu ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun ilaah wuxuu idin sakhiray idin fududeeyey waxa cirar iyo dhulal dhexdooda ku jira idinka bani aadamkaana dhammaantood laydin fududeeyo xag alla laydinka fududeeyey in arrintaasi laydin fududeeyey ilaahay subxana watacaala idinku nicmaystay dadkoo dhan ka faa'iidaysan maayaana qorada maskaxda leh ee caqliga leh fakaraysa garaad wax fiirinaya labaa rabbi subxaanahu watacaala dadkaas ayay aayad iyo fikir iyo maskax bowta sidoo kale dooyihii baa rabbi subxaanahu watacaala idin sakhiray doontu waad aragtay ama markabkaba waa tan du badda dhexdeeda dul socota badda dusheeda socota iyadoo markaa biyihii mawaakhira fiihi oo jiiraysa markaa oo biyihii xag iyo xagga u kala tuurayso aday ku sakhiran tahay waxaanaad aragtay ilaah ku tilmaamay kaalaclaam fii suurati shura wa min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kaalaclaam walahu ljawaari almunsha'aatu fi lbaxri kaalaclaam waxaanaad aragtay weyne buuraha la eg ayaa badda dusheeda socda waa adilla mar aday adilo ku tahay wax yar oo aan weynayn badda haddaad geeskayga istaagtood ku riddo biyihii bay hoos uquusayaan salkii bay tegayaan waxaanaad aragto intaa la eg iyagu xirran bay baddushi dul socon jireen ay wadi jirtay dabayl sidaa daraaddeed ayaa alla subxaanahu watacaala nala adilla ku sugane idinkaana la idiin fududeeyey wa ilaa haddaan la fududaynin ma dhaqaaqi lahayn mana socon lahayn biyo dushoodna ma taagnaan lahayn maad adilo iyo tusaale ku qaadateen islamarkaa faa'iidadii nacfi baa idinku sugan marna waxay idiin wadaa khayr bay idin soo wadaa iyo alaab iyo adduunya iyo wixii aad u baahnaydeen marna idinkaa wax saaranayo faa'ido ku doonana alla amarkiisayna ku socotaa haddii alla amarkiisa aanay ku socon waa baabi'i lahayd maxaa yeelay rabbi wuxuu yidhi ow yuubiqhuna bima kasaba wayacfu can katiirin wain nashaa nuqrikum falaa sariika lahum walahum yunqaduun alla amarkiisay ku socotaa alla amarkiisay ku joogsanaysaa haddii la doonana alla amarkiisaa lagu rogay amar eeba rabbi subxaanahu watacaala bay ka dambaysaa awoodtiina ama sidoo kale rabbi subxaanahu watacaala samadii buu haayaa wuxuuna ka hayaa in ay dhacdo samada ilaahay subxaanahu watacaala cirkii buu taagay tiir la-aan samadii tiir la-aan bay taagantahay wax tiir oo hayaa ma jiro meel kastoo aad tagto oo duniyada dusheedana sidii bay ku dul taagantahay ku harinaysaa oo korkaabay taagantahay wax tiira oo aad arkayso oo celinayaana ma jiro maxaa marka haya ilaah baa haya mar haddii alla fasaxana wa iska soo dhacay waa nicmo innala ka haya haddii lasoo dooyo ee dhulku ay ku habsatay wax duniyada dusheeda oo noolaanaya ma jiro waa lawada baaba'aya marka waa nicmo in ilaahay naga haya iyadoon tiir lahayn awood baa ka muuqato marna waa faa'ido adaan lagu dhaqaalaynaya la ra'uufu raxiim wey waa alla turid badan addoommadiisa u turaya u naxariisanaya amaa haddii rabbi ogolaado ee ay lagu talagalo way soo dhacaysaa ilaahna waa tan uu yidhi weliba iyadoo dhan iyadoon laga hadlaynin in nasha naksif bihim alarda aw nusqid calayhim kisafa min asama haddaan doonno dhulkii baan la goynaynaa ama gabal samada ka mid ahaan soo ridayna laakiin ilaahay subxaana watacaala baa naga haya waana nicmo ilaahay subxana watacala u noo galay muuqaalkeediina adilu noo yahay in nala ka hayana waa nicmo ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula alam tara ma waadaan arkaynin an allaha rabbiga xaqa lagu caabudaa sakhara inuu fududeeyey lakum idinka uu idiin fududeeyey maa waxa fi lardi dhulka gudihiisa ahaaday waalfulka sidoo kale doontii dooyihii buu idiin fududay tajri iyadoo soconaysa fi lbaxri badda gudaheeda ku soconaysa biamrihi bayna ku socotaa alla amarkiisa wa yumsiku alla waa hayaa assamaa samadii buu hayaa an taqaca inay dhacdo ayuu ka hayaa cala alardi dhulka dushiisa ku dhacdo ilaa biidnihi inay ku dhacdo mooyaane in allaha alle binnaasi dadka la ra-uufun alla u turid badan raxiimun u naxariista wey wa huwa macbuud xaqa waxaa aladii allaha axyaakum idiin nooleeyey uma ka gadaal yumiitukum idiin dila uma yuxyiikum idinsoo noolayn doona ina alinsaana insaankii lakafuurun mid gaalnimo badan wey waxaana loo tilmaamaya marna nicmo ah marna adilo ah in ilaahay subxaanahu watacaala uuna abuuray awalan khilqadeennii hore ilaahay subxaana watacaala baana abuuray annagoo meyd baan ahayn wax nool ma jirin intaan qofka nafta lagu afuufin wax nooloo dhaqdhaqaaqaya ma dhaqdhaqaaqu wuxuu yimaadaa hooyo caloosheed markii lagu jiro ilaahay subxaana watacaala malagii amar siiyo ee nafta lagu afuufo kadib baa dhaqdhaqaaqu yimaada waa la noolaaday markaa wixii ka horreeyey meyd baa la ahaa meyid baa la ahaa haddii nafta laysgeliyo ilaah baa meesha kugu hay dibaddaa timid waad nooshahay alla ku dhaqaalaynay muddo haddaad joogto waktigaadi baa dhammaaday kiyo waxaad arkaysaa waa dhintilaley sidaa laysaga hari maayo muddo markii meeshii lagugu talagaloy dadka kugu haaseen aad ku jirtid hadhow baad soo baxaysaa lagu soo saaraya adigiyo nool oo ilaahay uu kula xisaabtamayo sidaa daraaddeed laba nolol iyo laba geeri oo isdaba socota wey haddii awal meyid la ahaa la noolaaday la dhiman doono dibna laysu soo noolaynayo ilaahay subxaana watacaala awooddiisii bay kamid tahay wax aan alla ahayn oo saa samayn karaana ma jiro qul illaahu yuxyiikum uma yumiitukum uma yajmacukum ilaa yawmi alqiyaamati laa rayba fiih fii suurati jatiya ayaa rabbi subxana watacala noogu sheegaya laba nolol iyo laba geeri baa jirta ahlu naarka markii aada loo cadaabo la dubo ay markaa dhibtoodaanay rafaadaan silic iyo cadaab qabsado waatay ku calaacalayaan fii suurati kaafir rabbanaa amatana tnatayni wa axyaytana tnatayni faactarafna bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil ilaahow amatana waadna dishay ithnatayni laba kol wa axyaytana waadna na noolaysay ithnatayni laba kol faactarafna bidunuubina gafkeennii baan garannay fahal ilaa khuruujin min sabiil way qiranayaan inay laba nolol jirto laba geeni jirto adduunku way ku diideen wailaa tacajub baaba yimid oo rabbi subxaanahu watacaala kayf isagoo leh kayfa takfuruuna billahi wakuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyikum uma ilayhi turjacuun sidaa daraaddeed marka hore waa ilaahi subxana watacaala baa na la nooleeyey kadibna dilay kadibna dib noo soo noolayn doono saddex baa marka meeshaan lagu sheegay wa ilaa tii horena meyd baa lahaa aayaadkaan soo sheegnay baa sheegay waa nicmo in ilaah ku abuuray kaa dhigay bashar rasuul laguu soo diray adilaadkan lagu hordhigay nicmo aan la koobi karin wey kaa fadilay khalqiga intiisa kale xisan wa macnan labaduba hadayta muuqaalkii hadday tahayna laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim xagga kalena lagu yiri walaqad karamnaa bani aadam arigisaa lagu darajay lagu karaamay intaas soo maray lagu xusuusiyey lagaa bedelay xayawaanka haddii aad garan weydo khaaliqii ku abuuray intaanu maraaxil ku marsiiyey beri ku dili doono kula xisaabtami doono haddaad garan weydo caqliga kugu jiraa waa caqli aan qiimi lahayn waa caqli aan qiimi lahayn isla markaa abuurkaaga laftiisana adilla la socoto inaad wax ku qaadato ood ku aqoonsato ay waa huwa macbuud xaqa waxa insaanki taa ku qaadan maaye waa mid gaalnimo badan oo waxaanoo dhan in dan u galaynon xusuusanayno hawshaa inuu soo maray baan war uhay wa huwa macbuud xaqa waxa ah alladii allaha axyaakum idiin nooleeyey uma ka gadaal yumiitukum idiin dila goormaa waktigiini markuu dhammaado uma ka gadaal ayaa alla yuxyikum idin soo nooleynaya goormaa marka laysu soo saarayo qubuurta laga sob in alinsaana in alinsaana insaankii lakafuurun mid gaalnimo badan wey muxuu ku gaaloobaya axadkii isaga abuuray ee dilay ee soo nooleeyey buu ku gaaloobaya man sakana naasi likulli ummatin ummad la arka dhammaanteed jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan meel ay ku cibaadaystaan oy alla ku caabudaan makaanu cibaadan u yeeln oo hum ummadii naasikuuhu ay rabbi subxaana watacala ku caabudaan falaa yunaasicunaka yayan kugula doodin oy kugula murmin fi lamri diinta iyo amarka iyo taladan alla subxaana watacaala kugu soo dejiyey yaysan kugula murmin ee wadcu ugu yeer ummadda ilaa rabbika rabbiga xaggiisa ugu yeer innaka adiga rasuulka ah lacalaa hudan hanuun dushii baad ku sugan tahay mustaqiimin toosan waxaa naloo sheegaya ummad walba ummadan ummadi uguma horreynin ummado badan oo ka horreeyey baa jira rasuul baa alla soo diray ummad walba oo ilaahay rasuul usoo dirana waxay lahaayeen makaanu cibaado meel ay alla ku caabudaan bay lahaayeen ama shareeco iyaga u gooni a bay lahaayeen oo shareecadooda ilaahay subxana watacaala qaabkaay u caabudayaan qaab ilaahay ugu jideeyey ay tahy iyo meelo khaasoo alla subxaana watacala ay ku caabudaanna waa ay lahaayeen haddii makaanu caabudid ay tahay waatanna hortaal xaggana waxaan kusoo marnay walikulli ummatin markii gowraca laga hadlayo walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allahi calaa maa razaqahum gowrac markii laga hadlayo gowraci waa soo hadgalaya waa caamtan makaanu cibaadayo alla ku caabudaan shareeco hadday tahayna ummad walba sharci gooniha alla u sameeyey likulli ummatin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ayaa alla subxaana watacala u sameeyey mansakan makaanu cibaado oo hum ummadii naasikuuha ay markaa ku caabudaan ku cibaadaystaan o alla ku caabudaan marka saa wax loo caddeeyey ayaa dood la keenay yaa doodaya waxa xaqa diiday ama yahuud ha noqdeen ama nasaare ha noqdeen ama mushrikiin ha noqdeen dood bay keeneen maxaa yeelay haddii ilaahay loo tilmaamay shareecadii ilaahay subxana watacaala ay ku caabudi lahayeena loo keeno la hordhigay ummadda iyada iyo wixii hore rusushii hore lasoo diray diimihii ilaa lasoo diray diintaanaa nasakday oo ay ka dambaysay la aqbali maayo diintan diin aan ahayn in lagu camal falo waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriinow laga yeeli maayo deed iska dhaaf rusushaas iyada rasuul ilaahay bay ahayd diimahay la yimaadeenna samaawi bay ahaayeen idinka ama inxiraafku sameeya ma iska dhaafa ama shirki sameeya ma iska dhaafa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa jooga haddii maanta uu tagayna diintii lagu soo dejiyey baa goobjoogoo diin aanay ka dambaynin sidaa daraaddeed tan hala qaato dooda badan hala iska dhaafow dooda badan iska dhaafo ummadii markaasaa rasuulka la yidhi yaysan kula doodin oo diinta yaysan kugula doodin daacinimaa ku saaran ummadda u yeer oo ilaahay xaggiisa ugu yeer oo iyaga yaysan kaa owdin xaqa kan ilaahay kuu waadixiyey walaa yasudannaka can aayaati illaahi bacda id unzilat ilayka wadcu ilaa rabbika wadcu ilaa rabbika ama sidoo kale waxaan kusoo marnay muuminuun wa inaka latadcuuhum ilaa siraatin mustaqiim adiga waxaad ugu yeeraysaa waddada toosan adigana waddada toosan baad ku taagan tahay maxaa yeelay annagaaba kaa yeelnay shareeco cad dusheeda uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa wadcu ilaa rabbika rabbiga xaggiisa ugu yeer falidalika fadcu wastaqim innaka adiga lacalaa hudan hanuun iyo toosnaan dusheed baad ku sugan tahay mustaqiimin toosan ama ummadda kale laftooda amarkooda waa ku hor jira maxaa yeelay rasuulka hadduu toosnaan ku sugan yahay ilaahna u qiray rabbina subxaanahu watacaala u qiray maxaa yeelay markhaati iyo taskiye ilaahay subxana watacaala tiisa ka sarraysa wax diidi karaa ma jiro ilaah marka haddii rasuulkii inuu toosan yahay qur'aankii noogula sheegay waddadiisi aan la raacanna la ku amray annaga waxaan ku khasbannahay waddadaas iyadae rasuulku ku sugan yahay in aan raacno rabbina naleeyahay ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun inuu hanuunsan yahayna alla cala dushii baad ku sugan tahay mustaqiimin toosan wain jaadaluuka hadday kugula doodaan muran ay sii wadaan iyo dood warkoodaba iska soo xiroor faqul waxaad tidhaahdaa allah rabbiga xaqa lagu caabuda ayaa aclamu og bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay baa og xaqii idin cadday idin sheegay idin waadixiyey diin waatan hala qaataan idin idhi dood i muran baad sii wadaan ilaahay baa og waxaad samaynaysaan sidaad ku dhibaa layidhi allahu aclamu bima tacmaluuna hanjabaad aan caadi ahayn baa ku jirta sideedana dood diin adoo lagu sheegay in aad doodaa ma ma banaana xaq cad oo waadix ah lagula dul taagan yahay ilaah baa sidaan yiri rasuulkiisii qowlkiisiibaa kana aayad iyo xadiid adoo lagu sheegaya muran haddaad la soo taagnaato adaan khayr lahayn weliba aayaadku waxay tilmaameen qofka isagoo xaq loo sheegoo loo caddeeyey laakiin iyo akeegtan iyo muran la soo taagan diin inuusan shaqo ku lahayn qalbigiisa kibir ku jira aayaadka ilaahay laga leexiyey arrimahaasuu qaadanaya diin inuusan shaqo ku lahayn islaamka ka baxay maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladiina kafaruu qofkuna markuu murmayo doodayo ilaahay subxana watacala isagoo aayaadkiisa loo sheegay uu doodaya waxa uu wataa waa baatil waxa uu wataana waxay tahay in uu ku burburiyo ku baabi'iyo aayaadkan lagu dul akrinayo iyo diintan loo sheegay inuu baabiyo dhulka ay galaan waxa isaga u wato uu baatilkan ay meel maraan wajaadaluuhu bilbaili liyudxiduu bihi lxaqa wy waa ka arrintu qof kale ku murmo maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladiina kafaruu kibir baa qalbiga ugu jiro ina aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri suldaanin ataahum in fii suduurihim ila kibrun ma hum bibaalici alam tara ila aladiina yujaadiluuna fi aayaati illah annaa yusrafuun xaq adoo lagu sheegay murankulama gudboona samictu wa aطactu waxaan ahayn oo lagaaga baahan yahay ma jiro laba qolaa muranto imaa qofka munaafiq in uu yahay isagoo loogu yeeray alla i rasuul xukumkooda iyo diintooda inuu munaafiq yahay iyo inuu gaal cadaystaye labada unbuu mid yahy wa ilaa allaa saan yidhi axadan adiga kula kayr hayn kula fac hayn waxa uu yidhi baa lagu sheegayaa samictu wa aطactu waxaan ahayn oo gudboon ma jiro waana dhaqanka mu'miniinta lagu yaqaano rabbina yidhi aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih wاlmuؤminuuna kul aamana biاllahi وmalaaئikatihi وkutubihi وrusulih la nufariqu bayna axadi min rusulih waqaaluu samicnaa وaطacnaa غufraanaka rabbana وilayka اlmasir munaafiqiinta markii laga hadlaayey ilah muxuu yihi wida dacuu ilى اllahi وrasulihi liyaxkuma baynahum إida fariiqu minhum mucriضuun wain yakun lahm اlxaqu yaأtuu ilayhi mudciniin afii quluubihim mardun am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim وrasulih waxaan qancaynin xaq iyadoo loo sheegay doodii muran la taagan madaxa taagaya dad baay haddaad aragto khayr dartii kuma jiro faaidana ma laha faaidana ma laha sidaa daraaddeed allahu aclamu bima tacmaluuna hanjabaad baa ku jirta tahdiid aan caadi ahayn ayaa ku jira sababku waxa weeyaan waxaad samaynaysaan allaa yaqaan huwa aclamu bima tufiiduuna fiihi waxaad baahinaysaan ad ku dhex jirtaan ilahi subxana wa tacaala ba sidaa daraaddeed hadday adiga ku beeniyeen kugu diideen xaqa aad la timid ilaahay waa alla naxariis badan inuu idin soo hanuuniya waa suuragal laakiin daal dulmigaad wadaan haddaad ku socotaan walaa yuraddu ba'suhu can ilqowmi almujrimiin fain kadabuuka faqul rabbukum duu raxmati waasica walaa yuraddu ba'suhu can ilqowmi almujrimiin wain jaadaluuka hadday kula sii doodaan adoo saa wax ugu sheegay xaqa hordhigay adilo u sheegay abuurkooda u sheegay faqul waxaa tira allaahu alla ayaa aclamu og bima waxa tacmaluuna aada samaynaysaano isagaa idinka abaalmarinayo wax alle iyo wixii aada la timaadaan isagaana idin xisaabinayo allahu rabbiga xaqa lagu caabudaa ayaa yaxkumu kala garnaqi doono kala xukumi doona baynakum dhexdiinna yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fiima kii dhexdiisuu kala xukumaya kuntum aada ahaydeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku maandhaafo kelijoog waa laysku dhegay qolo walba iyadaa isla toosan anaa saxa iyo anaa saxa ilaahay baa aakhiro idin kala saari doona maxaa yeelay waxaa lagu kala saarayaa midna haddii inta goorta la qabto cadaabtii lagu galalaatiyo midna inta la si naxariis leh waddadii malaa'igtii ay u safan tahay jannadii loo sii furay laga horeeyo wejigiisii dhaldhalaal iyo khayr ka muuqdo laleeyahay bushraakum alyawma jannaatin tafsiilkii waa dhaco waa lakala saaray waa lakala bixiyey maxaa yeelay maalinka isaga magaciisaaba waxaa la yidhaahdaaba yowmu lfasli xaggana maxaan kusoo marnay wixii yahuuda wixii nasaaraah isku soo wada duub dhammaan wixii muslimiina xagga haddii la tagaa laydin kala bixinaya ina allaha yafsilu baynakum yowmaha calaa kulli shayin shahiid hadda waxaad samaynaysaana alla ka markhaati ah daalacanaya ujeeda xagga markaa tagtaan kala saari doono allahu rabbiga xaqa lagu caabuda ayaa yaxkumu kala garnaqi doono kala xukmin doono baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fiima kii kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafo isku maandaafow alam taclam ma waadan ogeen an allaha rabbiga xaqa lagu caabuda yaclamu inuu ogyahay maa wa-uunka fi samaa'i ciraryaal dhexdoodu ahaaday iyo walardi dhulalyaal dhexdood ahaaday in allaha ina dalika arrinkaasna fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday ina dalika kaas isaga ah ee qoraalka iyo ogaanshahaba ah cala allahi alla dushiisa yasiirun mid ku fudud wey mid ku fudud ilaahay dushiisa wey waxaa naloo sheegaya cilmu llahi caza wajal ilaahay cilmigiisa khalqiga samaawaadka ku dhaqan iyo khalqiga dhulalka ku dhaqan rabbi subxaanahu watacaala waa uu ogyahy wax ka qarsoon ma jiro maxaa yeelay wax walba wuxuu ku sugan yahay kitaab gudihiisa waa diin waa bishayin waana qoray maxaa dayacmay haddaad iftiri laguma ogo waa lagula socda waa lagula socda laguma ogo haddaad iftiri waa lagula socda in la ogaado lana diiwaan geli uu qoran yahay ilahay dushiisa mid ku fudud waala wax dhibaa ma jiro wamaa dalika cala allahi bicasiizin hadday tahay halaageeni hadday tahay wax walba la ogaado qof qof laysula socdo jamac laysula socdo addi wax laga sameeyo af wax laga maqno qalbi wax laga niyeysto ilaah wax ka qarsoon ma jiro wax walba ilahay waa ogyay haddii sama la joogiy haddii dhul la joogo alam taclam ma waadan ogeen marka muraaqabatullahi caza wajal ayaa ku dul taagan alam taclam miyaadan ogeen an allaha alle yaclamu inuu og yahay ma unka fi samaa'i ciraryaal dhexdood ahaaday walard dhulalyaal dhexdood ahaaday ina dalika kaasi fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday looxi maxfuudkii waa ku qoran yahay looxkii buu ku qoran yahay ina dalika arrinkaas isaga ah ee qoraalka iyo ogaanshahaba cala allahi alla dushiisa yasiirun mid ku fudud wey kadib baa mushrikiintii loo soo jeestay rabbi subxaanahu watacaala ley wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi alla sokadiisa dhan walbaa wax laga dhigay ilaahay adiladiisii baa la hordhigay quwadiisii baa la hordhigay cilmigiisii baa la hordhigay manficii faa'iidadii waxay iyagu sugneed iyo abaalkii loo galay baa la hordhigay waa qancila yihiin alla waxaan ahayn bay weli dabaacararayaan oo ay tuugayaan oo ay baryayaan oo ay caabudayaan oo ay wax moodeen waa lala yaabay wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan lam yunazil allah aanu dejinin bihi waxaasi ay caabudayaan sultaanan xujo in la caabudo la baryo la tuugo la dabagalo xujo wax ah aanay uhaysanin xujo in lagu caabudo faa'ido ma leh wamaa shayn ay caabudayaan lisan ahaan lahum iyaga cilmun aqoon wamaa lidaalimiina daalimiintii uma ahaanin min nasiirin gargaare u hiiliya markay dhibaato ku dhacdo waxaa lala dagaalamayaa shirkigii khalqiga haddii wax walba la hordhigay ilahay sokadiisii baa weli looga maari lahay waxaa la yidhi min duuni illahi min duuni illaahi wax ka haraya waxaa ka jira ilahi subxana watacala oo keliya min duuni illahi haddii la yidhi ilaah waxa ka sokeeya oo dhan cibaado ma mudna nuucu doona ha noqdo inta ugu sharafta badan ee ugu fadliga badan ee ugu sarraysa khalqiga ilaahay ha noqdo hadduu doono waxaa isaga la daba kacay malag ha noqdo rasuul ha noqdo nebi ha noqdo inta khalqiga ilaahay ugu fiicanna ka dhig haddaad doonto wax alla subxaanahu watacaala aan ahayn oo in la caabudo wax la weydiisto la baryo mudan ma jiro ilaahay keligii baa cibaado mudan isaga oo keliya in loola qasto ka soka haddii alla wax la caabudo adna ku badbaadin maayaan kumana hiilin karaan maalin ay dhibaato jirto adduunka laftiisa ciqaab hadduu kugu yimaado aanay ku bixin karin o ku badbaadin karin axadkii adiga ku badbaadin lahaa adaa weji ka samaysan wey tusaalaha ilaahay uu nagu siiyey reer caad markii la halaagayey fii suurati alaxqaaf adduun xitaa inaysan waxba kugu tarayn aakhira intaan la gaarin waxaan sanamkaga gacmaha lagu qortay waxaan qabriga waa hor ogala la daba joogo aw hebelow laley oo sheekh hebelow laley inaysan waxba ku oolin weliba adiga ay kaa liitaan kaa hooseeyaan maxaa yeelay adaaba ducadaada maanta la aqbalayo nafti kugu jirtaa oo nool qoray maaliyaal waxba kuuma taro qof waa dhintay waxba kuuma taro adaa nool oo ilaahay subxana watacaala wax kaa aqbalaya haddii taqwo lagaa helo wey maxaa yeelay ducada waxyaabaha lagu aqbala waxaa ka mid ah qofka inuu qof ilaahay ka baqaayaa yahay maxaana qur-aanka rabbi ku yidhi fii suurati almaa'ida inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin shuruudaha ducada ay leedahay baa waxay kamid tahay in uu qofkani nool ilahi subxana watacaala baryay maxaa yeele qofka durinta wixiisi o dhan way go-een khayr uu dhaafay oo xasanaadkiisa u socday moo camalkiisa waa go-ay khayr adduunka uu ku dhaafo xasanaadkiisii u socday wanaag uu jideeyey hadduu qof wanaagsan ahaa oo xasanaadkiisina isaga uu ku socdo mooyaane camalkiisii oo dhan waa go-ay nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qof dhintay adaabale waa dhintay wax dhintay micnaheedu waa maxay waa la kala guuro waa tegey sidaa daraaddeed adduunna waxba kuguma taro aakhirana waxba kuguma taro reer caad oo nebi huud loosoo diray markii dabeesha lagu diray falama ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa mastacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim dabeeshii maxay samaysay tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum kadalika najzi qowma almujrimiin dabeeshii markay dhan walba rogto intuu waashoy baabi'isay iyaguyo bakti oo meesha laglagdan xataa ilaahay markuuna la hadlayay fahal tara lahu min baaqiyati na yiri wax ka haray ma ujeedaan ayaa rabbi subxaana watacaala dadkani wuxuu hordhigaya uu leeyahay ilaahay ka soka wax la caabuda inaysan faa'iido lahayn aakhiro intaan la gaarin adduunna aysan waxba kugu taraynin reerkii reer caad ahaa asnaam iyo waxbay caabudeen iyo waxaan loo baahneene markay dhibaatadan ku teged falowlaa nasarahum aladiina ittakhaduu min duuni illahi qurbaanan aalihatan bal canhum wadalika ifkuhum wama kaanuu yuftaruun may u gargaaraan waxa ay daba kaceen sidaa daraaddeed ilaah ka soko waxa ad daba kacdaa wax qiimila ma aha wax wax kuu tarayaana ma aha adduunna faa'ida kuma laha aakhirana faa'ida kuma laha allaha sayidka ah dunidoo dhan leh abuuray khalqiga leh adigana khalqigii aad kamid tahay adduunka intaad taagan tahay isaga qabso qofka ilaahay subxaana watacaala wadadiisa ku dhagaa gargaaro haysta aakhirana isagaa kuu helinayo o kuu gargaaray ama waxaan wax xujo ah oo soo degay oo in la caabudaa sheegaya ma jiro kitaab soo degay lama hayo hal xadiid oo in waxaan la caabudaa sheegaya ma jiro xaggee laga keenay haddaan diin jirin diimaha waagay bilowdeen ilaa iyo waktigaan ha joognana diin ilaahay xaggiisa ka timid oo sheegaysa ma jiro waxaan allah hayn in la caabudo wax la weydiisto oo la bari diin dhigaysaa ma jirto haddaan diin lagu haynin caqligaaga kuma kafaco kumana kaafiyo waxa adiga aad jeceshaha iyo maskaxdaada inaad ka socotaa maa maxaa yeelay dadku hadday maskaxdiisu ku filan tahay ilaahay diin ma soo dejiye rasuulla ma soo direen basharka kuma filna caqligooda meeshay ilahu aadi lahayn waa in ilahay subxana watacala u sheega shareeco isaga looga dambeeya diin la hayo oo waxaan in la caabudo ladaba kac dhigaysaa ma jirto aqoonna uma laha hadday marka aqoon u lahayn diinna aanay sheegayn maxay ku socdaan waxay ku socdaan waxa la yihahdo dhanni dhanni mala wax la yihahdo iyo hawadoodii hawadoodii baa hogaamisa hawadoodii baa hogaamisa qof hawadiisa ay hogaamisayna hawadaa ilaah u ah hadday hawada ilaah u noqotaana wax ilaahay markuu ka tegey kadib u xanuuninaya ma jiro afa ra'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيه وذا راعي ملاحظ كسغي هينا وحقيقة جهرية لما لكم في عمس إن الظن لا يغني من الحق شيئا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بل أرك وهذا الدين تلفتي دواتنا tanhor maxaa la yidhi maray ku socdaa madaqiimi ma laha ilaahay rasuul ba usoo diro hanuun xad baa u yimid iyatabicuuna ila danna waxaan mala ahayn raaci maayaan iyo wamaa waxa tahwa alanfus nafafyaalku waxay jeclaadeen ay ugu sheekeeyeen qiimi mala xaggiis ka dhig walaqad jaahum min rabbihim ulhuda waa tana taha la raaca wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni ilahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan lam yunazil allah uusan dejin bihi waxaan ay caabudayaan sulطaanan xujo sheegaysa in lagu caabudo wama shay bay caabudayaan laysa uusan u ahaanin lahum iyaga cilmun aqoon waxaana ay aqoon ulahayn bay dabajo waxdan aqoon ulahayn xog daba dhig wama lidaalimiina daalimiin baa magacooda lira marka hadday daalimiin noqdeenna heli maayaan min nasiirin gargaaro garab istaago u gargaaro heli maayaan waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaat weli iyagii baa la daba jooga waidaa tutla haddii la akriyo calayhim dushooda aayaatuna anaga allah aayaadkanagii haddii lagu dul akriyo bayinaatin aayaadka iyagoo cadcad tacrifu waxaad aqoonsanaysaa fii wujuuhi aladiina oo aada garanaysa oo ka muuqanaysa fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyaalkooga kafaruu gaaloobo xaqa diiday almunkara diidmo iyo nac iyo qoonsi ay kiraahsanayaan aayaadkii lagu dul akrinayo iyo qofkii ku dul akrinayba yakaaduuna ma naco keliya ku simanayaan maya yakaaduuna waxay sigayaan yaftuuna in ay haadaan oo ay ku haadaan oo ay ku soo boodaan ku soo duulaan ay ku dufaan biladiina dad inay ku soo haadaan yatluuna akrinayay calayhim dushooda aayaatina annaga alla aayaadkanaga ee qul waxaa tidhaah afa unabi'ukum ama qoonsada ma iska daaya xaqaadan u jeedini afa unabi'ukum ma idiin sheegaa bisharin wax ka shar badan ma idiin sheega min daalikum kaas isaga ah carada inaca aada u qabtaan aayaadkay qofka idinku dul akrinayay wax ka daran ma idiin sheega muxuu yahay annaaru cadaab baa ka daran oo aadna gelaysaan wacadallah alla waa yaboohay aladiina waxa kafaruu gaaloobo xaqa diiday wa bi'sa almasiiru meel loo ahaadana naartaas iyada ah ayaa ugu baafi balabadan haddii shirkiga laga hadlay ama ilaahay subxaana watacaala waxaan ahayn wax wax mooday qof dhintay ka dhigo qof nool ka dhigo waxaa rabta ka dhigo alla subxana watacaala ka soko waxaad dadka amar qaadato oo wixii ilaah lagu ateecay isaga aad ku ateecdo sidan yeel intuu ku yidhahda aada raacdo hoog io balaayaa kugu dhacday had iyo jeer dariiqo ilaahay subxaana watacaala uu noo jiideeyey baa jirto dadka noocaas u dhaqmaa ducaad baa alla usoo diraa ducaaddaasi diintii lala soo diray baa la yidhahdaa ku dul akriya waxaa alla ka warramaya marka qoladan iyagoo saa u dhaqmaya qalloocan inkaarta ku dhacday ka leexday manhajkii rasmigaah ilaahay subxaana watacaala diintiisa ahayd dadkii uu alla usoo diray yiri war kuwaani caadi ma aha maskaxdooda ma fiicna diinta ilahay iyo kitaabka ilaahay bay ka leexdeen ee waaniyo wax u sheega siday ula dhaqmayeen markay u yimaadaan baa ilaahay ka warramay si waxaan u aragnay ka sheekays aan lahayn oo dhab ah iyagoo inta la waaniyey wax loo sheegay weliba islaam sheeganayo aayaadkii loo soo daliiliyey sunnada nebiga lagu waaniyey wejigooga uu ka muuqdo cara iyo ciil waa sax ayadda sidaasay sheegaysaa laakiin bu meel aad ka hadashaa kuma banaana mar haddii lagu yidhi ilaahay baa sidaa yidhi fa biayi xadiidin bacda allahi wa aayaatihi yu'minuun haddii lagu yidhaahdo waan ogolahay waanad hogaansa ma allah yidhi haa ilahay hadalkiisa ma dhaafaw ay yidhaahdaan iska daaya xaqa waxa diida dhaqanka lagu yaqaan baa waxay kamid tahay marka lagu waaniyo ilaahay aayaadkiisii ducaadda inay dunida islaaxiyaan ilaah uu soo diray had iyo jeer oo aan go-in ilaa ay qiyaamu saaca soconayso qoladaan markii intay u yimaadaan xaqa ay ku dul sheegaan lagu dul akriyo aayaadka ilaahay ayaa rabbina leeyahay markaad aayadda u sheegayso ayaa wejigooda waxaad ka garanaysaa qoonsimaad iyo nac ay nacayaan waxaan loo sheegay oo aanay ku qanacsanayn alla ilaah waa nacam mujrimiinta maanta joogta u fiirso dadda waxay ugu necb yihiin qofka waaniya waxay ugu necb yihiin qofka waaniya dad waxay ugu jecel yihiin sow ma aha tacrifu fi wujuhi aladiina kafaruu lmunkara almunkara nac ay nacayaan iyo qoonsimaad ay diidayaan ilahay diintiisa iyo kitaabkiisa weliba qodobka labaad oo lagu yaqaano maxay tahay waa labo waana labada qofka uu ka kooban yahi maxay tahay imaa qofka inuu hadlo qowlka soo baxo ima inuu ficil sameeyo wax u dhexeeya malaha waxaa naloo tilmaamay tii ahayd waxa ka muuqday wejigooda haddeerna maxay sigayaan qofkii xaqa u sheegayey in intay ku soo haadaan isagiiba ay ku dhagaan oo qabtaan biladiina yatluuna calayhim aayaatina kuwa aayaadkanaga ku dul akrinaa in ay ku soo haadaan nacam waa taala iyadoo hubaana afar labaatan sac dadkii waaninayay oo ahlulislaaxa ahaa ee dhulka wanaajinayey soo kuwaan inta kusoo haday ficilkoodii ka dhabeeyey ka qabanaya xerxeraya dilaya dhibaataynaya sow iyaga ma sow iyagii ma tan haddaysan awood u helinna inay kugu soo haadaan baad ka garanaysaa hadday awood u helaanna waa ku dilaya waana ku xiraya wejigoodana qoonsimaad maxay nacayaan marka suuragal ma aha ma dhacayso qofka daaciga ah wuxuu wato waan jeclahay isaguna waan necbahay ma dhacayso madaxays maxaa yeelay qof khayr kuu sheego ilaahay qowlkiisi iyo aayaadkiisii kuu sheegay isagii iyo maaragtay wuxuu ku wadaa waa khayr qofku khayr ku wadaana waa la jeclaada maxaad marka meesha ay tahay waa mushrikiintii dhaqankoodii ahayd waxa maanta jira waxa maanta jira diintu waan jeclahay diintu waan rabaa buu ku leeyahy laakiin ka wadaanan jeclayn waxa la diidan yahay waa mabda laakiin ma aha ma aha qofka mabda wey waxa la diidan yahay qofka ma maxaana alla subxaana watacala yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina haalimiina biaayaati illahi yajhaduun waxba markiaan la dhihin anigaba muslim baan ahay diintana waan ku dhashay abtirsiima maaha diintana waan ku dhashay muslim baan ahay aga diinta waa jecla haddaadan haddaad jeceshahay ficilkeeda iyo dhaqdhaqaaqeygii ha lagaa helo inta diinta jecel jeclow ahlulkhayrku dhan sidaasaa lagu yaqaana weligeedna ay ahaan jirta ama haddaad diintii koonsato aayaadka ilaah lagugu dul akriyo aada nacdo qolada kugu dul akrinaysaa inaad halis gelaysaa ay dhacdo wax khayru haad leedahay male magacaaga kaafir wey waidaa tutla haddii la akriyo rabbis muxuu u ballan qaaday hadday sidaa u dhaqmaan ogaadaa la yidhi iyagii laftoodii baa toos loola hadlay ma idiin sheegaa wax ka shar badan naca iyo ciilka iyo carada aad u qabtaan ilaahay kitaabkiisii aayaadka la idinku dul akriyey iyo ducada idinku dul akrinayso cadaab baa ka shar badan oo aadna gelaysaan wey meel loo laabtana taasaa u bala badan nacam munaafiqiintii ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ka hortimid baa ghaswatu taabug markii la aadayey mujrimkii jad ibna qaysa munaafiq ayuu dadkii wahsi geliyey munaafaqii baa dadka wahsi geliyey war haduulina buu leeyay ilaa markuu hadlay muxuu yiri uu nooga sheekeyna hadalkiisa rabbi wuxuu yidhi wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar kulaylka ha ku duulina yidhahdeen jawaabta la sii maxay tahay qul naaru jahannamu ashaddu xara qul naaru jahannama ashaddu xara tan haddaad ka baqdeen tukku kulayl badan oo aad diidan inaad ku duushaan ood amarka alla u hoggaansataan tukka kulayl badan baa idin dambaysee ogaadow sidaa daraaddeed kuwiina wax kuwaana waxaa la leeyahay haddaad aayaadka maanta qoonsateen oo nacdeen oo waxa aayaadku ay leeyihiin dhagihiina in ay ku dhacaan aadan jeclayn naar baa ka shar badan ood gelaysaan wey waidaa tutla haddii la akriyo calayhim dushooda aayaatuna annaga allaha aayaadka ilahay wax walba waa waadixi waana caddeeyey iska jir qofka muslimka ahow in aad nacdo oo aad qoonsato oo aad ka hor timaado ilahay qowlkiisi ilahay qowlkiisa inaad ka hor timaado oo aad diiddo waxa nabi maxamed kuula yimid oo qalbigaaga xumaan ay u gasho bal diintu markii ay ka hadlaysay xitaa daahirka kore layskalama hadlina gudaha layskala hadlay xukunka ilaahay in loo hoggaansamo markii lalahaa haddaad daahirka intaad iska dhiibtod alla xukunkiisi hoggaansato qalbigaaga ay ku jirto weli isdhiibidaada waxbaa ku jira falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim arag uma laa yajiduu ayaan helaynin fii anfustooda gudaheeda xarajan dhib mima qadayta wayusallimuu tasliima daahiran wa baatinan waa inaad isu dhiibtaa laakiin qoonsimaad yar aayaadka ilaahay ama dadka ahlulxaqa hadday ku galaan khatar baad ku sugantay waidaa tutla haddii la akriyo calayhim dushooda aayaatuna annaga allah aayaadka annaga bayinaatin aayaadka iyagoo cadcad tacrifu waxaad aqoonsanaysaa fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyaalkooda kafaruu xaqa diiday almunkara diidmo iyo nac ay nacayaan oo ay qoonsanayaan waanadii iyo wixii loo sheegay yakaaduuna waxay sigayaan yaftuuna inay duufayaan oo ay markaa waxa weye soo haadayaan oo ay ku soo boodayaan biladiina dadkii in ay ku soo boodayaan dhibaato inay gaarsiiyaan daraaddeed bay rabaan dadkii ducadii wey yatluuna akrinayay calayhim xaqdiidyada dushooda aayaadkina aayaadkana kudul akrina inay kusoo haadaan bay sigayaan ee qul waxaa tiraa afa unabi'ukum ma idiin sheegaa bisharin wax ka shar badan ma idiin sheega aayaadkan ciilka iyo carada aad u qabtaan wax ka shar badan ma idiin sheega min dalikum kaas isaga naca aada aayaadka una qabtaan annaaru naar baa ka shar badan haddaad ku socotaan naad gelaysaan wacad allah naartaas alla subxana watacala baa yabo yaa loo yaboohay oo loo ballan qaaday aladiina kuwa kafaruu xaqa diiday wa bi'sa waxaa baasla almasiiru meel loo ahaado nacam waa waxa lagu yaqaan dadka mushrikiinta waa waxa lagu yaqaan munaafiqiinta waa waxa lagu yaqaan ilaahay diintiisa waxa cadowga la ah haddii alla wax ka sokeeya la sheego nuucay rabaan ha noqdaane in ay farxaan qalbigoodu weynaado fii suurati zumar baan ku soo marnay waidaa dukira allahu waxdahu ishma'azat quluubu aladiina ilahay keligii halacaga amarkiisa hala qaato ilahay kitaabkiisa hala isku xukumo wixii alla xukumay ayaa xaq ah iyada hala qaato nebiga waddadiisii hala maro haddii saa loola hadlo waxaa jiranaya xanuunsanaysa quluubu aladiina laa yuuminuuna bilaakhira aakhira kuwaan danta ulahayn qalbigoodii baa xanuunsanaya waa jiranayaan way isu imaanayaan waa la kogaya haddii tii ilaahinta meel la iska dhigo mujrimiinta waaweyn ee gaaladaha duniyada joogta amarkii ay soo mayeegeen hala fuliyo ay noqoto iyo dimuqraadiya iyo nidaamkan iyo wix hadday noqotana maxay samaynayaan waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruuna waa bishaaraysanaa wejigii baa dhalaalay tana sharci baa laleeyahy nidaamkii loogu talagalay adduunku waa kana ilahay ma ugu talagalay qurunkaas iga sakdaas waa bishaaraysanaya xaqana ala qata wabi'sa almasiir meel loo ahaada naarta ugu baas ibala badan ya ayuha annaasu duriba matalun fastamicu lah ya ayuha annaasu darow duriba waxaa la yeelay matalun tilmaan iyo tusaalo ee fastamicuu dhegaysta ilah waana la hadlaya dadkoo dhan baana lala hadlaya shirkiga baa xididada loo siibay alla waxaan hayn haddaad wax ka dhegaysato cibaadana ay tahay shayga isaga ah xukunku waa cibaado haddii ilaah waxaan ahayn la geliyo shirkigibu shirki buu noqonaya cibaadadan kale la sameeya waa cibaado haddii alla waxaan ahayn la geliyo shirki bay noqonaysa maxaa yeelay maamulkiisa walaa yushriku fii xukmihi axadan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada labadaba arag walaa yushriku fii xukmihi axada xukumkiisa cidna kama qayb gelinin siduu wax u dejiyey isagaa dejistay isagaana sidaan jideeyey in lagu socdo un baana loo baahaya cibaado hadday tahayna wuxuu isaga soo dejiyey un baa bido looga dambeeya ayta shirkiga baa xididada loo siibaya ya ayuha naasu dadow duriba waxaa la yeelay mathalun tusaale iyo maahmaah ee fastamicuu dhegaysta lahu tusaalaha dhegaysta tusaalahan dhegaysta sida laysula hadlayo ah dadow tusaalahan dhegaysta tusaalaha maxay tahay waxbuu ku dareensiinaya waxa uu ku dareensiinayana waa lasoo wadaa ina aladiina waxa tadcuuna aada caabudaysaan ood baryaysaan ood tuugaysaan ood daba joogtaan ood ka dambaysaan ood amarkooga qaadanaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa lan yakhluquu ma abuuraan oo ma abuuri karaan dubaaban daqsi ma abuuri karaan walow ijtamacuu hadhaba kulmaane lahu daqsigii in ay abuuraanba ha u kulmaane khalqigoo dhan hadday isu yimaadaan oo inay ay ku abuuraan marka ay abuuraan tagsi ay abuuraan ay ku talagalaan san ma abuuri karaan wa in yaslubhum taa meel iska dhig wa in yaslubhum hadduu ka dafo ee uu ka siibto uu ka dhacu ka qaato addubaabu doqsigii shay-an waxaan aada caabudaysaan doqsigii haddii in ay dhacday inuu wax ka qaato laa yastanqiduuhu wixii doqsigii uu ka qaatay kama badbaadsan karaan oo kama dhacsan karaan oo kama cishan karaan minhu min addubaabi doqsigii ka qaatay kama qaadan karaan oo kama soo dhacsan karaan maxaa dhacday marka dacufa waxaa tabar yareeyey oy tabarxumo meel dhigatay alqaalibu midka wax doonayey ee mufsiga ah ee ilaahay kayrkiisa wax ka doonayay iyo walmadluubu kii wax laga doonayey kii la caabudayey iyo kii wax caabudayay labaduba waa tabar beereen tusaaluhu dadkoo dhan baa loo soo jeediyey sideedana tusaale markii lagu sheegay ilahi subxana watacaala waa mahmaha masel fara badan baa qur-aanka ku jira masel fara badan ayaa qur-aanka ku jira maselkaasna waxaa loogu talagalay inaan anaga wax ku garanno waxaa loogula soo dhaweynayaa garashadeen yacni intuu fakaro ilaahay subxaanahu watacaala aanan wax la wadaajinin daraaddeed baa arrintaas iyada ilaahay subxaana watacaala nooley noona yeelaya rabbi marka muxuu leeyahy sidaad u dhan tihiin masal baa laydin hordhigoo laydin yeelay tusaaluhu waxa weeyaan bal hasta dhegeysta tusaalaha laydin sheega tusaaluhu wuxuu yahay ilaah sokadiisa waxaad caabudaysaan baa layi adiga marka wax kale soo geli min duuni illaahi baa la yidhi ilaah keliya laga reebay inta kaleo dhan waa la isku soo xiray aduu wax kala keen marka dheh marka waa la ogol yahay ilaahay subxana watala waxaan dhihi jirna ilaahay waa sax waa la ogol yahay ilaahay keligii ah la caabudo laakin awliyadiisa laakin awliyadiisa aayadkum aayad laakin iyo awliyadiisa aayad dhehaysaa ma jirto xadiis dhahayana ma jiro laakin iyo awliyadiisa laakin iyo awliyadiisa xadiis dhahaya ama aayad dhehaysaa ma jirto adi marka min duuni illaahi baa ku hortaal alla ka soko waxaan la caabudayo dhammaan ama la baryo oo la tuug maxaa yeelay ducada iyo tuugidda lafteedu waa cibaado ilaahay subxana watacala isagaana leh udcuunii astajib lakum icaabuda markii rabbi subxana watacala yidhi aniga keligay inaad i caabudaan baan idiin abuuray oo cid kale aanad caabudin ayaa rabbi subxana watacala naley keligay waxdaaniyadaydaad ka dambaysa sidaa daraaddeed maselkan cajiibka yaabka leh wuxuuna leeyahay awalan waxaa la soo qaatay bahalkan tagsigaa lasoo qaatay waa taqaanaan laf ma leh oo hilib ma leh tabartiisa intay la eg tahayna waad aragteen waxyar hadday ku dhacan buu baktiyey waxaad aragteen dhimanaya ee intaan la egeen laf iyo lud midna lahayn ee tabartiisu intaas la eg tahay baa ilaahay subxana watacala wuxuu ku mahmaawlaya khalqiga hadday isu tagaan oo ay ku talagalaan in ay abuuraan bahalka isaga intaan la egeen daqsiga ah dhammaantoodna ay isu yimaadaan ma abuuri karaan waa sax wey ma abuuri karaan ma abuuri karaan labo abuurkiisa iska dhiga xagga ha yeelle waxaan asnaamta ah ee aada daba kacdeen waxay samayn jireen kuwa gaalada ee mushrikiinta ah kuwa maanta jooganaya sidaas oo kale waa la taaban doona mushrikiintii hore maxay asnaamtay barakaysan jireen cunto intay soo qaadaan asnaamta boorka inta laga jafo midba siba u egi boorka inta laga jafo loo subkoo loo saliiday raashiin lasoo qaado burcad iyo timir iyo laysku soo daro ama soor iyo wixii la heli karaa la keeno caano lagu daro ayaa la hordhigaya asnaamta xoogaa baa laga maqnaanaya inay barakeeyaan daraaddeed caqli xumadii tabarxumada meesha taallo arag iyo ilahay subxana watacala se wax noo dareensiinayo haddaad xagga istaagto tagsigana waa iska taqaanaa wax qoyan baa laga raacay ka hari maayo isagii haddii intuu soo baxo saxankii ama xeeradii la hordhigay sanamkaa meeshii buu taagayn hoostiisana maxaa yaalla qori meel la dhiga hoostiisana saxankii ama xeeradii baa taalla cuntadii ay ku jirtay isagana waa meel qoyan baa laga raacay waa soo haadaya xeeradii ama saxankii buu dhinac kaga degaya wixii buu rabaasin dhinac inuu ka cuno adna xaggaa taaganta ama waa ka tagtay waxaan meesha taagan cuntada isagaa loo keenay isagaa iska leh muu ka cishto tagsigan shaqo kuma leh cuntadaani muu ka cishto sidaa daraaddeed tabarxumu waxay meel dhigtay tagsiga wax uu ka tabar yar aanay jirin wax cuntadiisii ka dhacsan waayey adiga maxaa ku daba dhigood tuugaysaa xikmaddu waa tan xikmaddu waa tan tagsi oo wax ka tabar yar aanay jirin ee saa u liita wixii loo keenay wax ka cishan waayey maxaa adiga ku daba dhiga tabarxumaa meel dhigtay tagsigaa wax ka liita ayaad adigiina caabudaysaa oo waxaa yeelay xoolihiisa ka cishan wey ka dhacsan wey waa ka tan maanta taal wadaadkaan la caabudee qabriga hoostiisa ku jira ee la barye laleey wax isii waxbuu karaa waxbuu samayn karaa saxan raashiina soo qaad agdhig ka dhaqaaq meeshuu ku duugan yahay saxankiina meeshuu yaallaa daqsigii baa yimid kama dhacsan karo kama cishan karo taqsiga wixiisa wuu farfaraysanaa hadduu ka dhargan waa iska tegaya hadduu ka dhargan waa ka cishan waay sidaa daraaddeed raashiinkii loo keenay taqsiga wixii ka cishan waayey adiga maxaa ku daba dhigo tuugaysaa khaaliqii dunida lahaabaa joogo xayi ah nool khalqigoo dhan abuuray sayidkoogii ah waxna aan ku waayin kuna leh ibari oo ituug wixii cibaado ah xaggayga ula soo qasad waa doqonnimo tugsi wixiisii ka cishan waayey inaad adiga daba kacda oo aad raacraacdo tii baa ilahayna tusina waxa lala hadlaayaana waa dadkoorna wey maxaa marka rabbi leeyahay dacufa aalibu waalmatluub kii wax caabudayey ee ahaa midkaan isagii asnaamta iyo waxyaabaha lamidka daba kacay iyo kii la caabudayeyba waa tan labadoodiiba mid wax qaban karaa mara maxaa yeelay adna waxaad caabudday tabarxum ay ku dhigtay tagsiyo tabar yar mid wax ka cishan way kii la caabudayna mid wax qaban kara mehe awel bajaamidaad buu iska ahaa weli saalixuu lagu dambaabay hadduu ahaana qiyaamuu kaa beri noqonaya goormadii caabudi buu ku leeyay xageed aadi marka waa kaa beri noqonaya goormadii caabudi buu ku leeyay ilahna waa ogyahay adaa dulmaye isagu beri buu ka yahay waxaa yaa ayuha naasu dadow duriba waxaa la yeelay mathalun tusaale imaahmaah ee fastamicuu dhegaysta lahu tusaalahan laydin hordhiga dhegaysta ina aladiina dadka waa qur-aan ilahi subxana wa tacala soo dejiye ina aladiina dadka ina aladiina waxa dheh tadcuuna aad caabudaysaan oo tuugaysaan ood baryaysaan min duuni illahi alla sokadaysa lan yakhluquu ma abuuri karaan dubaaban tagsi ma abuuri karaan walow ijtamacuu haba kulmeen lahu tagsi abuuridiisaba ha u kulmeen maba kulmi karaan wa in yaslubhum hadduu markaa furto oo uu ka dafo ka qaato ka siibto addubaabu tagsigii shay-an wax hadduu ka qaato waxaan aad idinka caabudaysaan laa yastankiduuhu kama dhacsan karaan oo kama cishan karaan oo kama badbaadsan karaan minhu min adubaabi tafsiga xaggiisa dacufa waxaa tabar yareeyey alطaalibu midka wax doonaya ee mushriga ah iyo walmadluubu kii wax laga doonayay labaduba waa tabar yareeyay maa qadaru llah eedda ku dhacday arag rabbi wuxuu yidhi maa qadarullah ma ayan qadarinin oo ma ayan weynaynin oo ma ayan aqoonsanin xaqa qadrihi alla weynayntiisii ma ayan ma ayan aqoonsanin maxaa yeelay rabbi subxaanahu watacaala qadarkiisa iyo weynigiisa waxaa garta dadka muwaxidiinta ah ilaahay subxaana watacaala keligii xaqiisa yaqaana ee ku xiran qadarka ilahay subxana watacala bay gartaa ama goormuu gartay qadarkiisa iyo maaragtay xaqii fartay mid khalqi tabar yaroon waxba ahayn wax kala dhexaysa ilaahay qadarkiisa iyo cadamadiisa iyo macrifadiisa ma yaqaan maa qadarullaha maxaa kamid ah markay yidhaahdeen ilahay waxba ma soo dejinin alla markuu lahaa muxuu yihi wamaa qadarullaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay sidoo kale alla markay wax la wadaajiyeen alla xaqiisii ma ayan garanin mana qadarinin wamaa qadarullaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati wasamaawaatu madwiyatun biyamiinih subxaanahu watacala camaa yushrikuun waxaana layl wadaajina rabbi waa ka wafay waana ka nazahay maa qadarullaha ma ayan qadarinin alla ma ayan qadarinin xaqa qadrihi qadarkiisa xaqiisa ama alla ma ayan weyneynin weyneyntiisa xaggeeda oo ma ayan aqoonsanin rabbi subxaana wa tacaala ina allaha alle laqawiyun alle xoog badan casiizun addoommadiisa ka adag oo wixii adabdara sameeya qabta wey allahu alle yastafii waa doortaa min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda wuxuu ka doortaa rusulan kuwa uu soo dirsado rusul ah wa min annaasi dadka xaggiisana rusulan buu ka doortaa ina allaha alle samiicun mid badan wax walba maqlo wey basiirun arkid badan oo wax walba la socdo yaclamu waa og yahay maa bayna aydiihim hortooda waxaa ahaaday rususha waxaa hortooda ahaaday wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday wa ila allahi alla xaggiisa ayaa turjacuuna dadow la idiin celinaya dhammaantiin sidaad u dhantiin rabbi wuxuu inoo tilmaamay malaa'igta ilahay wuxuu ka doortay rusul dadkana rusul buu ka doortay malaa'igta rusul baa ku jirta rusushan malaa'igta waa kala duwan yihiin shaqooyinkay qabtaan laakiin ilahay subxana watacaala waa diray shaqooyin buuna kula diray shaqooyin buuna u kala diray qaar baa waxyiga loo soo dhiibay basharka u keena rususha bani aadamka u keena sidii jibriil qaar baa roobabki iyo loo diray oo shaqadoodii qabta qaarna waxaaba loo diray inay wax baabi'iyaan oo ay amar ee bay ku socdaan dhammaantood waa rusul inay wax baabi'iyaan edabdari markii la keeno waa ku mada halaagow qaarna sidaasoo kale inay dadka nafta ka qaadaan baa loo soo diray si ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisaba uu noogu sheegay ilaahna leeyahay wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi wayursilu calaykum xasadatan xataa ida jaa axadakum almowtu tawafatu rusuluna wahum laa yufarituun malaa'igta rusul bay leedaas oo kale faatiran ilaah noogu sheegay alxamdu lilahi faatiri asamaawaati waalardi jaacili lmalaa'ikati muxuu ka yeelay rusulan buu ka yeelay dadkiina sidaas oo kale rusul buu ka doortay basharkii rusul baa ka mid ah nabiy llahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu dambeeyey iyo rusushii ka horreysay oo dhan ilaahna yiri tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd rusushaan lasoo dirayna naxariistiisii bay kamid tahay allahu alle yastafii waa doortaa min almalaa'ikati buu rusulan ka doortaa wa min annaasina sidaas oo kale rusul buu ka doortaa uu soo dirsado in allaha la samiicun alla wax walba maqlid badan basiirun arkaya wey wax walba arkay yaclamu waa ogyahy maa bayna aydiihim hortooda waxa dhigo maa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday buu la socdaa khalqigoo dhan waxa hortooda wuxuu gadaashooda ahaaday gaar ahaan rususha wax hortooda waxa gadaashooda ahaaday buu ogi wa ila allahi alla xaggiisa ayaa turjacu lumuuru arrimahoo dhan loo celinaya talayaal dhammaanteed xag allaa loo celinaya amar baa yimid marka kii hore hadday ahayd niddo guud tanna waa niddo khaasa dadka lala hadlayaa waa mu'miniinta amar baana la siinaya dhagaha inaan taagnawa marka haddii la yidhahdo aamanu waa inaad diyaar garowdaa amarka ka dambeeya inaad qaadataa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow waa laysu yeeray waxa noo yeera waa ilaah rabbi muxuu la yidhi haduu noo yeeray irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu caabuda rabbakum idinka rabbigiin wax kale maya wafcaluu sameeya alkhayra wanaagga sameeya lacalakum markaa mudnaantiina tuflixuuna inaad liibaantaan shuruud baa ka horeyso in la liibaano afartaa amar ee ilaah bixiyo in la sameeyo waa maxay in la rukuuco la sujuudo salaadii la dukado cibaadadii inteedii kale oo dhan ilaahay keligii la caabudo cid kale aan la caabudin wixii wanaagana loo hormaro la sameeyo ahlu shar haddaad tahay kuma jirtid lacalakum tuflixuun salaadii haddaad ka tagta kuma jirtid ilaahay haddaad wax la wadaajisaa kuma jirtid lacalakum tuflixuuna soo geli maysid lacalakum tuflixuuna waxay taabanaysaa haddii arrimaha lasoo sameeyaa la liibaanaya oo la guulaysanaya haddii inta la rukuuco la dukado alla la caabudo khayrka la sameeyo marka la liibaanaya waa marka laakiin adoo salaad ka tegey liibaan kuuma taal adoo sujuudi ka tegey liibaan kuuma taal adoon alla keligii caabudayno wax la wadaajinaya wax guul iyo khayr iyo faa'iide kuuma taal haddaadan ahlu khayr ahayn oo ahlu sharta ood khayr iyo wanaag samaynaynin khayr male maxaa yeele qof khayr lahaa khayr sameeya yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu caabuda rabbakum idinka rabbigiin wafcaluu sameeya alkhayra wanaaga lacalakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna in aad liibaantaan baad mudan tihiin gul i wanaag i khayr oo dhan aad heshaan markaa wajaahiduu fi llahi xaqa jihaadihi wajtabaakum wajaahiduu jihaada oo dagaalama filah ilaahay dhexdiisa ku dagaalamo rabbi subxaanahu watacaala diintiisa koryeelideeda u dagaalama xaqa jihaadihi jihaadkiisa xaqa ah huwa allah ijtabaakum idin doortay wamaa jacala alla ma yeelin calaykum dushiina fi diini diinta min xarajin dhib idinkama yeelin millata abiikum ibraahima millata abiikum qabsada oo raaca millata abiikum aabbihiin diintiisa ibraahiima nebi ibraahim ahaa huwa allah ayaa sammaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin allah idinku magacaabay min qablu horay oo maxay tahay diimihii horena muslimiin inaad ku qornayd wa fi haada diintaana muslimiin inaad tihiin baa idin sidaaso kale idin maxaa yele diinta idinka qaata waa muslim hadduu muslim yahayna diintii mihii horay ugu qornayd inuu muslimi liyakuuna sidoo kale inuu ahaado oo uu noqdo alrasuula rasuulka shahiidan mid markhaati noqda calaykum dushiina wa takunuu idinna aada ahaataan shuhadaaa markhaati cala annaasi dadka ee fa aqiimuu dadow toosiya asalaata salaada toosiya wa aatuu dhiiba azakaata zakada dhiiba wactasimuu qabsada bilaahi rabbiga xaqa lagu caabudaa huwa isaga ayaa mawlaakum sayidkiinni ah oo gargaarihiinni ah fa nicma almawlaa inta weli noqotaana waxa ugu nicmo badan alla subxaanahu wa tacaala wa nicma nasiir inta gargaartaana sidaasoo kale waxa ugu nicmo badan alla subxaanahu wa tacaala waxay aayaddu tilmaamaysaa waxaa lays faray awaamiir ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xaggiisa ka timid oo lays faraya waana lays tawjiihiyey islamarkaa meesha la aadaya laysu sheegay awalan waxaa la yidhi jihaada oo dagaalama ilaahay daraaddii u dagaalama hadday gacan tahay mid walba mawqifke mawqifkeeday taagantay jihaadka la galayo mid walba mawqifkeeday taagantay afku haddaad ka jihaadayso ilaahay daraaddii u soco oo liiclaa'i kalimatillahi mabda'aagu ha noqdo gacanta haddaad ka dagaalamayso liiclaa'i kalimatillahi mabda'aagu ha noqdo jihaadka kiisa xaqa ah jihaad oo dagaalama waxaad ku soconaysaana micnaheedu waa maxay ilaahay diintiisa ha kor noqoto mabda'an islaamiga ha hormaro ilaah baana idiin doortay baa layidhi ilaah baana idiin doortay maadaamad khayra ummatin ukrijat linnaasi aatihin waa in ilaahay subxaana watacaala liiclaa'i kalimatillahi mabdi'iinu uu noqda mabdi'iinu waa in uu ahaadaa diinta ilaahay koryeelideeda noloshaaduba qiimi ma laha haddii diinta ilaahay koryeelideeda daraaddeeda qalbigaaga aysan ku jirin carabkana aadan ka lahayn admadana aadan ka samaynaynin waxa weeyaan khatar baad ku sugantay ilaah wuxuu yidhi diinta dhib idinkama dhin maxaa yeelay waxaadan kari karin ilahay dusha idinkama saarin waxaadan kari karin oo aadan awoodin ilahay dusha idinkama saarin colaysna alla idinkagama dhigin diinta waxaad kari kartaan baa laidiin samey ee waxaad haysataan ood ku dhegtaan oo aad qabsataan aabihiin ibraahim diintiisi aabihiin ibraahim diintiisi allahna idinku magacaabay inaad muslimiin tihiin qiimigana rag mar haddii alla muslim kugu magacaabay inaad la baxdaa meesha kuma jirto magac kale inaad la baxdaa meesha kuma jirto allah idinku magacaabay inaad muslimiin tihiin goormaa diimihii hore inaad muslimiin tihiin ummadatan xaqa qaadatay inay muslimiin yihiin ayaa diimihii hore ugu taallay min qablo wey kitaabkana sidaasoo kale waxaa idinku qoran idinku taalo inaad muslimiin tihiin adoo marka magaca heli kara inaad meelo kale aadaa khatarteeday leedahay muslim ma tahay haa ana muslim baan maxaa noo dhexey maya walaalaan nahay hal magac baan leenahay atirsinadeen waa muslim waa muslim wixii kasoo haray waxba kama jiro laakiin markay noqoto magaca alla bixiy inta laga tago magacyo kale la samaysto magacyadaa la samaysta hala samaysta mushkilad ma laha laakiin ay dhacdo midka wax lagu soo dhawaysanayaa isaga uu noqdo magacyadaa lala baxay midka wax lagu fogeynayaana isaga uu noqdo kadeedkeeday leedahay huwa samaakum almuslimiina min qablu ilaah baa idinku magacaabay muslimiin horay wa fi haadaan idinku magacaabay magaca alla bixi magac ka fiican ma jiro ma ilaahay magacuu bixi magac ka wanaagsan baa la helaya kalaa waxaashaa la heli maayo ilaah baa noo bixiyey inaan muslimiina ilahay baa noo bixiyey noona gartay kuwa hogaansan isaga u hogaansan inaan noqono falilahi alxamdu walmanna inaan ilaahay uga mahad celino wey an hadaana lilislaam inuu nagu hanuuniyey islaamka qofka ku hanuuno islaamka ilahayna ugu mahad celiyaa in islaamka uu ku hanuunay ilaahay abaal uu u galay in uu yahay ku gartaa aakhira inta jannada geliyo ayuu dhihi doonaa alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wama kunna linahtadiya lowla an hadaana allah goormay laakiin ku xiran tahay gallada ilaah uu kugu leeyahay inuu islaamnimada kugu hanuuniyey marka aad aqoonsato adduunka aad ku aqoonsato kana dambaysood qaadata xaqii magaca magac ka qeymi badan ma jiro allah noo gartay isaga hala qaatay wax kalena ama wixii kaloo kasoo haray in xuduudo la dhigto layskala xirxiro baasaburo la sameeyo inta ay noqoto kan xaggee ka yimid adugu wadankee tahay intay ka timid wax wax lagu dhawaysana lagu jeclaanayo lagu fogeynayo isaga uu noqdaa wax xujuhu ilahay soo dejiye male muslimkana meel uu marti ka yahay malaha walaalkii kale muslimka meesha uu joogo walaalkiisaa u joogo meesha uu tago wuxuu ku leeyahay guri ou tago wuxuu cunug ku leeyahay dadkiisii baa jooga xuduud celisaana ma jiro maxaa yeelay meeshay gaaladu degan tahay xataa xuduud loo dhigi maayo isagee waa tegayaa isagaa loo baahan yahay xaqu diinta iyo waxaa nicmada ilaahay soo dejiye buu sheegay isagee baa rasuulullah muslimiinta kale meeshay degan yihiinna waa tegaya ama waxaan iyo howlahan la sameeyey iyo sida loo kala xirxiray qofba maalin in la cuno ayaa loo sameeyey magacyadan iyaga ah iyo xuduudahan iyaga ah xataa biyihii baa xuduuda la kala dhigi walialintusadaasir haddaa soo dhaafto intaasoo beesaa lagaa qaaday hala xero meesha gardaruu kusoo galay kii kaloo muslimka ahaw waxaasi in lays daadeed baa loo sameeyey iyaga haddaad aragteen way isku wada furan yihin xuduudahooda annagana waana kala xirxirin kii baa laga soo tegay haba yeelaanama xumaana fikirkooda hala qaatee wadankii hal wadan ahaa dadkiisu isku mid ahaa hal luqad ku hadlaayay hal diin wada haystay ayaa la yidhi idinka kuwaan cadow bay idinku yihiin waan idin baabi'inayaa hawshiini meeshiina intaad xerataan reer hebel baa laydin yihaah yaan laydin soo gelina xuduudiina xerta kii soo dhaafo seeraha iyo xuduudda reer hebel soo gala xabadha lagula sheegay fikirkaana wey ilaah baa muslim nagu magacaabay walaalana dhammaanteen ilaah baa muslim nagu magacaabay inta xaqa qaadatay wey muslimiin baana magac ka wanaagsanna loo bixin maayo isagaano magaca isagaan isku jecelnahay isagaan walaalo ku nahay ilaah baana noo bixiyey huwa alla ayaa samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin min qablu horay iyo wa fii haada kanba diintan dhexdeeda muslim baa laydinku yaqaan diintan dhexdeeda maxaa kale liyakuna rasuul muslimkan laydinku magacaabay qofkii si toosa ugu dhaqmay si di mid diidayaba rasuulka maalinta aakhira idinku noqon doono mid markhaati a dushiin maxaa yeelay rusushoo dhan waa la keenayaa ummadahoodii bay ku markhaati kacayaan guud ahaan ummadahoodii bay ku markhaati kacayaan rusushii baa su-aalo la weydiinaya diintaad la tagteen maxaa laydinka ogolaaday ummadihii baa la kulminayaa rusushii laydiin keenay maxaad ka qaadateen fi suurati qasas baan kusoo marnay maada ajabtum almursaliin maada ujibtumna rusushi baa laleehay sidoo kale idinkana aada markhaati noqotaan oo dadka dushooda markhaati aad ku noqotaan ummatu moxamed waxay ku markhaati furi doontaa dadka kitaabka rumeeye qaatee ku dhaqmay ummadihii naga horreeyey baan haddii ilaahay noo garto khayrka in aan ku dhimanno annagoo ahlu tawxiid ah ilahay hanagu dilo tawxiidka ayaa lagu markhaati kici doona sidee loogu markhaati kacaya rusushoodii ayagabaa isqabsanaya rusushu waxay markhaati ka dhiganayaan ummatu moxamed wa ummatu moxameda idinka ma ogeynaysad ka ogaateen ilaahu adaan noo sheegay rasuulkaagii aad soo dirsatay diintii aad u soo dhiibtay ayaa noogula sheegay in nebi nuux lasoo diray aad u soo dirtay dadka gaalada ah oo ay ku caasiyeenoy diideen rasuulkii ay dhibeen adiga ku baryay iyagina aad halaagtay rasuulkiina aad badbaadisay diintay ku qoray nebi huud inaad soo dirtay oo ay ku gacan seeranoy diideen dabayl aad ku halaagtay oo ay diideen waan ogna diintaasaad mu noogu sheegtay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida waa kan uu markhaati furi doono wafi hada liyakuna rasuulu inuu ahaado shahiidan markhaati calaykum dushiina watakunuu idinna aada ahataan shuhadaa markhaati cala annaasi dadka dushiisa aad ku noqotaan sidaa daraaddeed howlaha haday idin sugayaan waxyaabaha lagu badbaado salaada iyo zakada kamadii ilaah wadadiisa la qabsadee faaqiimuu toosiya asalaata salaada wactasimuu faaqiimuu toosiya asalaata salaada wa aatuu dhiiba azakaata zakada tahira naftiina salaadana toosiya wactasimuu qabsadoo ku dhaga bilaahi rabbiga xaqa lagu caabuda kanaa badbaada ah wax kaloo lagu badbaadayaa ma jiro ilahna wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy qofka hanuuna wadada saxda a qabsaday waa qofka ilaahay subxaanahu watacaala ku dhagay waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim waa ka waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim hadi hiya munaafiqiinta ilahay markuu ka hadlayay kuwa towbad keenay markuu ka hadlaayay ilaah wuxuu yidhi mu'miniintay la jiri doonaan ajirkoogana waa siinaynaa waa kuwa ilaahay ku dhagay maxaa rabbi yidhi rabbi wuxuu yidhi ila aladiina taabuu waaslaxuu ila aladiina taabuu waaslaxuu waactasamuu billaah alla ku dhagay wey wa akhlasuu diinahum lilah diintoodana ilaah u khaalis yeelay ilah muxuu yidhi fa ulaa'ika maca almu'miniina wasaufa yu'ti lahu faulaa'ika maca aladiina wasaufa yu'ti llahu lmu'miniina ajran cadiima mu'miniin bay noqdeene ajir weyn baa la siin doona qofka marka alla ku dhago diintiisa alla u khaalis yeelo wanaaggaas uu helaya sidaasoo kale mu'miniintii ilaahay ku dhagay qabsaday markii laga hadlaayay rabbi wuxuu noo sheegay inuu naxariistiisa gelin doono dheeraadna siin doono wadada toosanna ku hanuunin doono sidaa daraaddeed baa haddii alla aad qabsato xadhigiisa wadadiisii aad ku toosnaato ilahay waddo wanaagsan buu ku geyn doona jannaan nuu geynay rabbi wuxuu yihi faama aladiina aamanuu billah wactasamuu bihi fasayudkiluhum fasayudkiluhum fii raxmati minhu wafadli wayadii ila siraati mustaqiima sidaa daraaddeed rabbi wuxuu yihi waman yactasim billah faqad hudiya ila siraati mustaqiim waatuu dhiba azakaat wactasamuu qabsada bilaahi alle huwa isaga ayaa mawlaakum sayidkiini ah isaga idin gargaara ah waxay lamid tahay faclamuu ana allaha mawlaakum waa lais ogeysiinaya faclamuu ana allaha mawlaakum nicma almawlaa wa nicma anasiir nicma almawlaa wa nicma anasiir ilahna wuxuu sayidii weli u yahay dadka muminiinta dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu fa nicma almawlaa inta weli noqotaa waxa ugu nicmo badan alla subxaanahu watacala wa nicma anasiir inta gargaartaana waxa ugu nicmo badan alla subxaanahu watacaala baa ugu nicmo badan alam tara ma waayaan ogen ana allaha la sakhara inuu fudaydiyey lakum idinka ma unka fi lardi dhulalyaal dhexdood ku sugan walfulka doomihii doontii buu fududey tajri iyadoo soconaysa fi lbaxri badda gudaheeda biamrihi bay ku socotaa wayumsiku alla waa haya assamaa samadi an taqaca inay dhacdo ayuu ka haya cala alardi dhulka dushiisa kusoo dhacdo ilaa biidnihi mooyaane in allaha alla binnaasi dadka la ra-uufun alla u tirid badan raxiiman naxariista wey wahuwa macbuud xaqa waxaa ah aladii allaha axyaakum idiin noolay uma yumiitukum idin dilo uma yuxyikum idin soo noolayn doona nol insaan insaanka insaankii lakafuurun mid gaalnimo badan wey lakin ummada la arka dhammaanteed jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan makaano cibaado ama shareeco hadday tahayna shareeciyagu gaara hum ummadii naasikuuhu ay ku caabudaan oo ay ku cibaadaystaan falaa yunaasicunaka yayan markaa kugula doodin oo kugula murmin fi lamri talada wadcu u yeer ummadda ilaa rabbika rabbiga xaggiisa inaka adiga la calaa hudan hanuun dushii baad ahaato mustaqiimin toosan wain jaadaluuka inaka cala alxaqi almubiini wain jaadaluuka hadday kula murmaan oo ay dooda sii wadaan faqul waxaa tiraa allahu rabbiga xaqa lagu caabudaa aclamu og bima tacmaluuna bima waxaa tacmaluuna aad samaynaysaan allahu allah yaxkumi doona kala xukmin doona baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fiima kii ayaa alla kala xukminaya kuntum aada ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa iskumaan dhaafa alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa waxa fi samaai ciraryaal dhexdood ku sugan walardi dhulalyaal dhexdood ahaaday ina dalika kaasi fii kitaabin buu ahaaday ina dalika ka isaga cala allahi alla dushiisa yasiirun midku fudud wey wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan lam yunazil allah subxaanahu watacaala aanu u dejinin bihi waxaas ay caabudayaan sulطaanan xujo wamaashiibay caabudayaan laysa uusan u ahaanin lahum iyaga bihi ka isaga cilman aqoon uma lidaalimiina daalimiintii uma ahaanin min nasiirin gargaare uma ahaanin waydaa tutla hadii la akriya calayhim dushooda aayaatuna annaga allah aayaadkanaga tacriif waad aqoonsanaysaa fi wujuuhi aladiina kuwii wejiyaalkooda kafaruu gaalooday maxaad ka aqoonsanaysaa almunkaro almunkara in cid ay nacayaan iyo diiddo ay diidayaan baad ka aqoonsanaysaa wejiyaalkooda diintii ay nacayaan waxaa dushooda lagu akriya aayaadka ah yakaaduuna waxay sheegaan yastuuna in ay soo boodaan oy soo ku haadaan biladiina dadka yatluuna akrinaya calayhim dushooda aayaatuna anaga alla aayaadkanaga aayaatina yaqul waxaa tira afa unabi'ukum ma idin sheegaa bisharin wax ka shar badan ma idin sheega min daalikum carada inacaad u qabtaan aad qoonsanaysaan aayaadka waxaa ka shar badan an naaru naar baa ka shar badan wacad allah alla wuxuu u yaboohay aladiina waxaa kafaruu gaaloobay cadaabka inay galayaan wabi'sa almasiiru meel loo ahaadana naartaas ayaa ugu baasi bala badan yaa ayuha naasu dadow duriba waxaa la yeelay matalun tilmaan ee fastamicuu dhegaysta lahu tusaalahan laydin sheegay dhegeysta in aladiina dadka tadcuuna caabudaya baryaya min duuni illahi alla sokadiisa wuxuu doonaa ha noqdee lan yakhluquu waxaan alla sokadiisa ay wax weydiisanayaan baryayaan lan yakhluquu ma abuuri karaan dubaaban tagsi walow ijtamacuu haba u kulmeen lahu tagsiga abuurkiisaba ha u kulmeen wain yaslubhum hadduu markaa qabsadee qaato ee uu siibto oo uu dafo ee uu ka qaato waxaan isaga ah addubaabu dogsiga shay-an wax laa yastanqiduuhu kama dhacsan karaan dogsiga wax uu qaatay kama dhacsan karaan minhu min addubaabi xaggiisa dacufa waxaa tabar beelay oo tabar yareeyey oo tabar xumo meel ay dhigtay addaalibu midka wax doonaya ee mushrik tuubu kii wax laga doonayay ee sanamka ha ayaa tabar yaray ama sanamkii waa tabar dhigay tishigan waa tabar labadu wax ma qaban karaan maa qadarullah alla ma ayan weyneynin oo ma qadarinin xaqa qadrihi weyneyntiisa xaqeeda ama qadarintiisa xaqeeda in allaha alla qawiyun alla xoog badan casiizun addoommadiisa ka adag wey allahu alla yastafi waa doortaa min almalaa'ikati wuxuu ka doortaa rusulan ayuu ka doortaa wa min annaasi dadkiina rusulan ku isaga uu soo dirsaday buu ka doortaa in allaha alle samiicun alla maqlid badano basiirun wax warba arkaayo yaclamu waa ogyahay maa bayna aydiihim hortooda waxaa ahaday wamaa khalfahum gadaashooda waxaa wa ilallahi alla xaggiisa ayaa turjacu lumuuru talayaal loo celinaya dhammaantood yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow irkucuu rakuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu caabuda rabakum rabbigiina waxaadna ku caabudaan wuxuu isaga jideeyey waxaad idinka jeegtiina kala timaadeen ma wafcaluu sameeya alkhayra wanaaga lacalakum uddantiina tuflixuuna in aad liibaantaan wajaahiduu dagaalama wajaahiduu dagaalama filah ilaahay diintiisa koryeelideeda rabbi subxaana watacala dhexdi liclaa'i kalimat illahi u dagaalama alla dhexdiisa ku dagaalama dagaalkuna waa taaganya awal suura waxaan kusoo marnay haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim haadan kuwaan ilaahay idinkula doodaya diidan rabbi inay wax la wadaajiyaan raba diinta inay baabiyaan raba iska dhici carab kula dagaala gacanta kula dagaala diintana meel mariya wajaahiduu dagaala filah jihaada filaahi alla diintiisa dhexdeeda xaqa jihaadihi jihaadkiisa xaqiisa huwa allah ijtabaakum idin doortay wamaa jacala alla ma yeelin calaykum dushiina fi diini diinta dhexdeeda min xarajin dhib qabsada markaa milata abikum aabihiin diintiisa qabsada ibraahiima ahaa oo raaca huwa allah samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin idinku magacaabay min qablu horay oo hadda kahor wa fii haadaan idinku magacaabay diintan dhexdeeda liyakuuna inuu ahaado arasuula rasuulka shahiidan markhaati calaykum dushiina ayuu ku markhaati furi doonaa wa takuunuu inaad ahaataan haddaad marka wadadiisii ka leexato diintiisii ka leexato xaggee maxaa loo dhamaaday wa takuunuu aad ahaataan shuhadaaa markhaati calaa naasi dadka dushiisa aad ku noqotaan faaqiimuu toosiya asalaata salaada waatuu dhiba azakaata zakada wactasimuu qabsada bilaahi alla huwa isaga ayaa mawlaakum sayidkiinii ho gargaarihiinii ah hiiliyihiinii ah fa nicma almawlaa inta wax weli noqotaana waxa ugu nicmo badanee gargaarta allah subxaanahu watacaala wa nicma alnasiir fa nicma almawlaa inta sayid noqotay weli noqotaa waxa ugu nicmo badan ilaah wa nicma alnasiiru inta gargaartaana allah ugu nicmo badan wallahu tacala aclam